magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafurayay toddobaadka cagaarinta degmada qardho munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ahaa madax ka socotay wasaaradda deegaanka maamulka gobolka iyo kan degmada qardho iskuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka karkaar maxamed muuse ayaa ka waramaya ahmiyadda kulanka inaan dhammaanteen u wada shaqayno si wada jira xaafad walbaana doorka ay leedahay ay qaadato qardho waxay lahaan jirtay dhir rabbaaniya ilaahay u beeray yaa garanaya oo arkay geed damal ah oo yar oo qardho ka soo dhexbaxay yaa garanaya hadeer hadeer awalna kaymo baa oolaan jiray inaynu dhirtii intaynu jarnay haddana dhir kale aynaan beeran waa wax inaga damiir xumo ayna ku ah magaalooyinka kale hadeer waa arkayseen baan u malaynayaa inaad aad baraha bulshada haddaad fiirisaan garowe iyo boosaaso garow inagaa ka weyn sida ay ma garanaysaa u dhiraysan tahay waddooyinkooda u hagaagsan yihin dadkooda hagaagsaday innagu ma weynaan ahayn kuwo waxay hagaagsadeen wax la mida hagaagsan kara oo qabsan kara dhaafina kara ma weynaan ahayn waa nahay waxaa la rabaa inaynu isku tiirsanaano una dhaqaaqno innagoo wada midaysan barnaamijyadeenna barnaamijkeennan wuxuu ku saabsan yahay maanta cagaarinta gobolka karkaar magaalo madaxdiisii oo qardhaaha baynu joognaa iyada ayaynu ka bilaabaynaa kabacdina degmooyin kale walow marar badan aanu gacanta saarnay dhir fara badan aanu gelinay degmooyinka gobolka karkaar uu ka kooban yahay degmadeennan qardho ha u badnaato oo aan hadeer aynu joogno dhirtiisa waa dayacan tahay waxaan codsanayaa dadka xaafadaha inay xaafad walba ay kor meerto guri kasta oo geed ku hor yaalo bar inay waraabiyeen xildhibaan warsan sheikh oo ka mid a golaha deegaanka qardho iyo guddoomiyaha dhallinyarada gobolka karkaar cabdigariin maxamed cismaan ayaa soo dhoweeyey waxaa iskugu nimi ee inaynu ka hadalno faa'iidooyinka ay leeyihiin deegaanka iyo dhiraynteeda saa ognahayba dhirtu waxay leedahay faa'iidooyin badan oo dhirta iyo duunyada iyo xataa carada iyo xawayaanka ay kulli u baahan yihiin saa ogtihiin ma magaalo walba oo ka dhir badan way ka raxmad badan tahay magaalo walba oo geedaheedu badan yihiin duufaamaha iyo kuma dhacaanin daadadku sababtaa dhulku dhirtu waxay difaacdaa ciidda ciidduna marka waxay difaacaysaa in dabaylaha iyo duufaamadu ay soo goostaaniin marka waxaan rabnaa inay noqonno qardho magaalada ugu dhirta badan inay noqonnaan rabnaa deegaanka ay ka daafurayso barnaamijka cagaarinta oo iskuduwi wasaaradda deegaanka ee gobol karkaar uun la joogo in intaas oo bulshadii labeenteedii la isugu keeno dhallinyaradii iyo haweenkii iyo odayaashii in la isugu keeno halkan aan ka soo qayb galo farxad weyn bay ii tahay waxaan rabaa inaan afar qodob ku soo koobo ee hadalkayga qodobka koowaad oo ah faa'iidada aynoo leedahay inaan magaaladeenna cagaarinno sideedaba dhirtu waxa weye waa nolosheenna waaye wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada puntland ayaa degmooyin iyo deegaana ka tirsan puntland muddooyinkan ka waday ololo ku aadan cagaarinta dhirta